wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas lagu toogtay magaalada nairobi oo ah caasimadda kenya booliska xukuumadda nairobi ayaa xaqiijiyey in mid ka mid ah waddooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee nairobi lagu toogtay charles ongondower oo ka mid ah baarlamaanka dalkaas xalay fiidkii abbaara hal saac iyo bar ayaa la toogtay xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka kenya waxaana dilkiisa geystay laba ruux oo saarnaa mooto labalugaaley ah sida ay warbaahintu ka soo xigatay dad goobjoogayaal ah tv-ga citizen oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee dalka kenya ayaa sheegay in mid ka mid ah ragga hubaysan uu ka soo degay mootada isagoona rasaas hubiyey xildhibaanka taas oo keentay inuu soo gaaro dhaawac halis ah oo uu ugu dambayn u geeriyooday ninkan la dilay ayaa waxa uu horay xubin uga ahaa xisbi uu hogaaminayay raila odinga kaas oo looga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka kenya sanadkii labada kun kow iyo labaatankii oo uu ku guulaystay william ruto waxaana rabshado xilligaasi dhacay ka soo gaaray dhaawac xogo la helaya ayaa tilmaamaya in xildhibaankan uu muddooyinkii lasoo dhaafay la noolaa xaalado argagax leh isagoona laba bilood ka hor shaaciyey inuu ku sugan yahay xaalad khatar ah loona soo diray fariimo hanjabaado ah waa naxdin iyo murugo aad u weyn in uu isoo gaaro qabarka la xiriira dilka ongondower oo ah xildhibaan laga soo doortay deegaanka kasibul kaas oo uu dilkiisu ka dhacay waddada engonda ee u dhow qolka lagu dhaqo meydadka ee nairobi ayuu yidhi guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda kenya ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda dilkan loo geystay xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya waxaana uu dilkiisu ku soo aadaya iyadoo waayadii lasoo dhaafay ay dalka kenya ka taagnaayeen xasrado siyaasadeed